aynu ku bilowna ee waxa isa soo taraya walaaca ay soomaali badani ka qabaan muranka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble islamarkaana laga walaacsan yahi inuu saameyn ku yeesho doorashada haatanba wakhtigeeda dhaaftay iyo amniga iyo xaaladda dalka xilligan kala guurka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay tahay mid nasiib darro ah in xilligan dalku galo khilaaf iyo khalkhal siyaasadeed oo hor leh falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay xasan sheekh sida u warko xaaladda khilaafka haatan ka jira dowladda federaalka ah ee soomaaliya falastiin waa mahadsan tahay dowladda maanta dhexdeeda ka taagan xaalad oo sahlan ma ahan waddo dheeraa lasoo maray howlo badan oo in la qabto aheyd ayaa lasoo qaban waayey markii u dambeysayna madaxweynihii hore wuxuu mas-uuliyadda doorashada iyo amniga xilligan kala guurka uu ku wareejiyey baarlamaanka hortiisa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu waa kii shirarkii dambe oo muxuu ahaay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyey qabanayay oo jeergaraynayay oo kasoo saaray communikeeyadii iyo maxaanku yidhaha protocolladii iyo wixii doodihii ka taagnaayeen inkastoo aanay dhammaanin laakiin haddana wuu soo waday uu soo dhaqaajiyo doorashadii nasiib darro madaxweynuhu arrintii uu shalay ku wareejiyey ayuu haddana uu daba socdaa oo aad u malaysaa in uu amnigii iyo doorashadii iyo nidaamkii iyo wixii uu si uun uga daba dhegan yahay marka waxyaabaha ad afartan iyo sideedii saac lasoo dhaafi la arkaayo waa waxaas wax fiican maaha wax maslaxadda dalka oo xilliga kala guurka ah u wanaagsanna ma aha marka sidee is leedahay waa lagu xallin karaa oo wada shaqayntii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahuna usii jiri kartaa si doorashadiina hore loogu sii socdo maxaa xalahoo adiga aada u aragtaa madaxweynuhu horta dee beri dhaweydba waxa uu mas-uuliyadda u wareejiyey waxay ahayday inuu murashax yahay in baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo wixii xilligoodina ay dhammaadeen hawshana sideedaba fulinta dowladda soomaaliya qaabka u dhisan tahay fulinta mar walba ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iskale asagoo intaas garwaaqsaday ayaan anigu haystay inuu ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyey madaxweynuhu waa nin nin murashaxa oo tartan u taagan marka anigu waxaan qabaa madaxweynuhu inuu tartiibsado waa wareejiyey hawshaan ra-iisul wasaaraha inuu space ama firaaq uu hawshan ku fuliyo inuu siiyo dabcan ra-iisul wasaaruhu asiga lafsidiisa farihan wuxuu raba nin samayn kara ma aha waxaani waa doorasho dadban wada ogol iyo wada xaajood iyay ku socotaa marka haddii doorashada uu ra'yi ka qabo waa uun dee hadda kala hadlo prime ministerka oo dadka ra'yiga leh oo talada kuleh oo murashaxiinta uu ka mid yahay laakiin dee wixii ka madaxweynihii shalay oo maxaanku rahdaye sanad ka hor jiray camal inuu dib usoo ceshado oo u haysto ma ahayn shalay ahayd inuu xataa ku doodo wax la wax la dood la la dhagaysan karaeed walaxaan xil wareejinaa malaha hadduu shala dhihi lahay dood oo xataa meel laga dooda laheed laakiin maanta iyadoo fagaaraa oo baarlamaankii federaalka hortiisa uu taagan yahay xilalkii uu wareejiyey wixii amnigii waa qodob qodobka kale kaysaa taagan oo maanta taagan sarkibar sarkaalad ah oo ciidanka nabsugidda ka tirsan ayaa la waayey markii dambena waa la dilaa la yidhi hal la baaraa la yidhi waxaan madaxweyneha uu samaynayo waxay caqalad ku yihiin ay hor taagan yihiin kayskaas in la baaro oo sarkaaladaasi siday ku dhimatay iyo siday ku dhacday iyo wixii ka dambeeyey iyo si loo soo ogaadana markuu prime ministerka dhaqaaqay oo maxaay adihii shaqada lahay garsoorka iyo baaritaanka uu dhaqaajiyana madaxweynuhu haddana meeshaanu keenay marka dalkan iyo hal qof waa kala weyn yihiin dalka iyo qof laakiin ma laga yaabaa mudane in madaxweynaha uu u arkay xilka qaadista taliyaha nabad sugidda mid isaga lagu tijaabinayo maadaama ay aada isugu dhow yihiin taliyaha nabad sugidda iyo madaxweynuha oo madaxweynuhu hadda tallaabooyinka uu qaadayo o dhan uu qaab difaaca u qaadayo madaxweynuhu taliyaha nabad sugidda wuxuu ka mid yahay hay-adaha amniga ee dalka ka jira uu ka mid yahay madaxweynuhuna hadduu ninkaan jecel yahay mas-uuliyadda amniga waa wareejiyey nabad sugidda intaan ka ahayn shalay waa dhihi kariyey ma aanu dhihin amnigii oo dhan ma wareejiyey sidaas daraaddeed maalintaas wixii ka dambeeyey hay-adaha amniga oo maxaanku idhaha afarta ah oo ciidamada qalabka sida ah mas-uuliyaddooda waxay si toosa oo si dhammaystiran awalba inta badan xukuumadda iska lehed iyo ra-iisul wasaaraha intii dhineedna madaxweynaha ugu dambeysa dhamaystiranay ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda u hoos imaanaysay madaxweynuhu marka maalintaasay ahayd waa ka fara dhaqayay banaanku ka istaagay maalintaasay ahayd saddexda kale oo militariga iyo booliiska asluubtaa wareejiyay nabad sugidda waa reebtay inuu yidhaha waa qodob qodobka kale falastiin dalkan soomaaliya la yidhaaho qof carqalad uma geli karo hal qof carqalad uma geli karo ayadoo xilligaan la joogo weliba shalay hadday ahaa leed oo madaxweynuhu uu mandatekiisii baalid ahaa lahay wax kale ahaan lahayd laakiin maanta waxaan ku soconnaa si aan uga gudubna xilli ciriri oon ku jirno wixii lagu ballamay sidii loogu ballamay inay u fulaan waaye waxaa soo hadal qaaday in khilaafkan uu sal u ahaa weyntii la waayey igraan tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda sidee u aragtaa kiiska ikraam qaabka ay hay-adda u maamushay iyo halka maanta uu joogo wallahi dee saraakiil badan oo ciidamada qalabka sida guud ahaan ah ayaa la dilay oo shabaab dilay mid la qarxiyey mid maxaan dagaal caadiga ku dhintay mid la assassination lagu dilay marka dagaalaa lagu jiraa taasi hadda wax la yaabla ma laha laakiin sarkaaladan waxaa la tuhumsan yahay in ciidamada nabad sugidda ayay ka tirsanaed oo talis ciidankeedii ahay inay qabteen qaadeen qariyeen markii dambena ayagu ay yidhaahdeen waa la dilay shabaabaa afduuboo dilay wax caddayn ah oo ku saabsan waa soo bandhigi waayeen ha la baara kiiskii oo maxkamadda ciidamada ha baarta markii la yirina waa hor istaageen madaxweynuhuna waa hor istaagay ninka taliyaha meesha ka ahayoo laga qaaday xilkana xiljoojinta lagu sameeyeyna keenaa la yiri waa keeni waaye ku keeni maayo prime ministerki aniga madaxweynahaan u geynaaye iyo guddiga amniga qarankaan u geynaa u dhahay ra-iisul wasaarahana dhahay waxaan ha lasoo caddeeyo marka waxaasoo dhan waxay indication u yihiin in ninkaasi nin xukuumadda iyo waxa dowladnimada iyo nidaamkaba ka weyn oo ay kaga xoog badan tahay inuu saaxiib leeyahay madaxweynaha ay tahay waxaasna de dhaqan fiican maa sax maa dalkan nidaam iyo dowladnimaa laisku ixtiraamaa lagu wada joogaaye qof qofka adag iyo qof qofka xoog badan iyo reer reerka magaciisiysan ee laguma joogo marka arrintaasi madaxweynaha inuu dib uga durko ayaa ayaa danta maslaxadda dalkuna ku jirtaa sharaftiisa iyo karaamadiisana ay ku jirtaa ugu dambeyntii madaxweyne sidee is leedahay murankani waa u saameynayaa doorashadii la filayay inay soomaaliya ka dhacdo oo haddaba waktigeedii aada dib uga dhacsan aada iyo aada ayaan uga walwalsanahay waa waa ka xumahay inay inay sidaan wax u dhacaan doorashadu iyadoo awalba doorasho dadban ahayd oo haddana waktigeedii soo dhaaftay haddana jawigaani si ay ugu qabsoomi karto anugu ma garanayo marka dee mas-uuliyaddana madaxweynuhu waa madaxweynihii hore waa wareejiyo yiro ra-iisul wasaarahan ku wareejiyey haddana caqabadii carqaladda taagan asay ka socotaa madaxweynuhu waxaan leehay siduu shalay u tanasulay dalkan odaytinimadii shalay uu ku tanasulay ha qaato ha ka leexdo doorashadii barnaamijkeeda dadkii gacanta ku hayaa wado waa socotaa horaha u socoto waxaan leeyahay intaas wixii ka horeeyana dee wax kastaa hadal hala galo hala wada hadlo wadahadal wixii isgaafgarwaaya wadahadal lagu dhammeeyo yaanan muxuu ahay wax kor loo sii tasciidinin dalka iyo shaksiyaadkana in la kala saaro ay kala qiimi badan yihiin oo maslaxadda soomaaliya ay qof iyo laba iyo saddex ka qiimi badan kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u waramayey falastiin axmed iimaan